xigen bismi illaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan salaan diiran usoo gudbiyo iyo mahadnaqba marti sharafta xafladdan saaka nagala soo qayb gashay oo ugu horeeya wasiir madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan saylaci iyo mas-uuliyiinta kale ee wasiirka xanaanada xoolaha uu ka mid yahay iyo wasiirka qorsheynta qaranka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda guddoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo marti sharafta kale ee ajnabiga ah iyo kuwa wadaniga ee halkan maanta nagala soo qaybgalay xafladda aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan jecelahay inaan kelmadda furitaanka aan aada usoo koobo bashiir wasiir ku-xigeenka ganacsigaa si wanaagsan uga hadlay iyo maalgashigu muhiimadda ay maanta furitaanka halkan aynu isku nimid ay leedahay hase yeeshee waxaan jecelahay inaan si kooban isu dul taago hawshan maanta aynu isugu nimid iyo doorka aan filayno inay ka qaadato kobcinta dhaqaalaha ee dalka maalgashigu waa dariiqyada qura ee kooban ee dalkeenna u furan in la horumariyo sidaa awgeed iyadoo arrintaa uu ka duulayo madaxweynaha qaranku waxa uu goostay in xoogga la saaro in maalgashi shisheeye iyo maalgashi dalka gudihiisaba ay maalqabanada iyo businesska communitiga somalilanba ay ka qayb galaan in laga shaqeeyo sidii loo hirgelin lahaa arrintaasi waxaa imika muuqatay in qofka maalgashadka dibadda ka yimaada imika meel toosa oo u gaara oo cayiman oo ay tagaan ma jirto qof waliba halka ugu horeysa ama cid ka garanayo ama uu isleeyahay halkaasaa hawshaadu ka fuli kartaa ayuu la xidhiidhaa hay-adaha qaranka dhammaantood arrintaas waxay keentay in siyaasaddii iyo hawlihii lagu maamulayey maalgashiga shisheeyuhu inuu noqdo mid kala googo-an oo aan urursanayn inuu noqdo taasoo markaa inaga xumaynaysa nuxurkii iyo ujeeddadii aynu ka lahayn inaynu ka gaadhno sidaa awgeed madaxweynuhu wuxuu soo saaray in arrimaha ganacsiga iyo kuwa maalgashiga la ururiyo oo wasaaradda ganacsigu ay ay ka shaqayso sidii ay howlgelin lahayd arrimaha annagoo taa ka turjumayna waxaanu samaynay qaybtii ama departmentkii ama waaxdii ama xafiiskii dalka arrintaa u koordinate garayn lahaa u qabanqaabin lahaa waa xafiiska ama waaxda maalgashiga oo ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga arrimaha xafiiskaasi khaaska u noqon doono ka shaqeynaya waxaa ugu horeeya diiwaangelinta registration inuu sameeyo cid kasta oo foreign investor oo dalka timaada inay halkaasi noqoto meesha ugu horeysa ee kow talada siisa horta marka ugu horeysa khayraadka dalka hadday tahay macaadiin hadday tahay kalluun hadday tahay khayraadka kale dalku leeyahay iyo potential meelaha aynu baahna in la horumariyo warshaduhu ay ugu horeeyaan oo xooluhu horumarintiisu ay ku xigto oo kalluunku ku xigo in ay ka siiyaan daraasado ka sameeyaan la kaashadaan hay-adaha kale caalamka studies iyo iyo daraasado laga sameeyo dabeedna la siiyo investorska dibadda nooga imanaya khayraadka dalku siduu yahay iyo siduu ugu baahan yahay wax laga qabto waxaa kaloo xafiiska uu ka shaqeynayaa markuu talooyinka iyo daraasadaha marka laga yimaado inuu diiwaangelin u sameeyo cid alla ciddii dibadda ka timaada ee dalkeennan baacmuster iyo ganacsi iyo maalgashi u timaada inay noqoto meesha siinaysa waaan waxaan u bixinay investment certificate oo ah practice dunida oo dhan ka jira oo meel walba la isticmaalo in xafiiskaasi uu bixiyo isagoo ku salaynaya hawlihiisa siyaasadda maalgashiga iyo sharciga maalgashiga ee dalka u yaalla ee baarlamanka abrufgareeye oo ah guddi ballaaran oo wasaarado badan ka kooban oo sameeya investment board wax la yidhaaho ama guddiga maalgashiga ee qaranka guddigaa inay u gudbiyaan ciddii timaada dalka barnaamijkooda iyo hindisahooda iyo brobosalkooda dabeedna guddigaa qaranku markay ogolaadaan maalgashigaasi dalka inuu u baahan yahay dalku inuu environmentkeena aan waxba yeelayn inuu dhaqaalaheenna inuu kobciyo mooye aan waxba nu yeelayn ay dabeete markaa iyagu bixiyaan xafiiskuna markaa uu certificatekii siiyo ganacsatada ama maalgashiga shisheeyaha intaa marka laga yimaado waxaa kaloo xafiiska uu qaban doonaa inuu monitoring ku sameeyo ama dabagal oo reports ka qoro waxtarka maalgashigu dalka u yeeshay matalan shirkad baad dalka doonaysa inay timaado berito waxay doonaysaa inay shidaalkeenna ay baadho oo ay baadhitaan ku samayso saliidda iyo iyo gaaska iyo iyo khayraadka kale dabiiciga ah waxay u imanayaan xafiiskan dabeete xafiiskan wuxuu siinayaa informationkii dalka oo dhan oo business guide hay-adda mucaawanada ee maraykanka u s a ay naga caawisay oo maanta halkan aanu ku barisanta garayno ayay siinayaan iyo talooyinka ay u baahan yihiin dabeedna waxaa loo gudbinaya codsigooda markaa boorka aan sheegayo investment boorka boorkaas markuu ogolaadana xafiiskan wuxuu siin doonaa marka certificate-kii ahaa in dalka loo ogol yahay ma- investorkaasi ama baamushtirkaasi ama maalgashadaasi inuu dalka maal gashado halkaa markay dhaafto wuxuu xafiisku ku samayn doonaa dabagal inuu eego in maalgashigaasi dalka wax taray iyo qiimihiisu intuu yahay si sanad walba marka aan usoo saarno warbixin sheegaysa kharashka intaa leeg ama lacagta intaa leeg ama farsamada intaa leeg baa dalka dibadda ka soo gashay sanadkan oo waxtar aanu filayna inay ka yeelato ama xoolaha ama kalluunka ama warshadaha ama macaadiinta ama wixii kale aynu u baahannahay marka xafiis wuxuu noqon doonaa dalka iyo ummadaba iyo baarlamanka iyo xukuumaddaba wargelino joogtaha ka siiya ee arrimaha maalgashiga kharashkooda dhibaatooyinka ka taagan iyo horumarkooda intaba marka muhiimadda intaa leeg ayuu xafiiska yeelan doonaa haddii alla idmo maantana halkan waxaanu jecelnahay ee, in madaxweyne ku-xigeenka qaranku uu noo furo ee, ala- agabkii xafiiskaasi ku qayb ku howlgeli lahaa oo ay ugu horeyso ee, website ee, ee, ee, ee, web portal muujinaya khayraadka dalku leeyahay oo dhan ka hadlaya siyaasadda ganacsiga ee dalka iyo maalgashiga em, sharaxaya sida kambaniyada caalamku ay isku diiwaangelinayaan halkan sheegaya fasilitiska iyo khayr iyo gacan qabashada aanu siinayno baaxmushtarka dibadda hadday tahay canshuurta meelaha qaar laga khafiifiyo hadday tahay waxay u baahan yihiin oon oon siino em, mas-uuliyiinta kalaa aad fal- ba- ba- ba- ka bixin doonta em, faahfaahin dheer marka arrimahaasaan jecella maanta inaan kusoo qadina halkan iyo buug aan u bixinay tusaha em, ama hagaha eh, ganacsiga iyo maalgashiga dalka waxaa afka qalaad loo yaqaano eh, ay- a business guide oo muujinaya khayraadka dalku leeyahay iyo sida loo loo isticmaali karo intaa markaan ka gudbo waxaa kaloona wa- wasaaraddu ay soo qadimaysaa maalmaha soo socda eh, iyaduna barnaamij muddo dheer laga soo shaqaynayay oo aan u bixinay one stop shop which is ay ay ay- waxa weeye iyaduna waa indhiso kale oo isna diiwaangelinta kambaniyada waddaniga ah iyo kuwa shisheeyahaba soo ururinaya oo aanu ka dhigayno halkii qofku meel walba tegi lahaa wasaaradda eh, maaliyadda garsoorka meelo kale xafiisyo kale diiwaangelinta loo mari lahaa inaanu hay-adaha qaranka oo dhan meel isku wada keenno oo ay xafiis wada fadhiistaan oo halkaa loo la sameeyo wax loo yaqaano one stop shop oo ninka ganacsatada ee reer somalilan iyo ka shisheeyuhu meel qura oo uu markuu tago muddo gaaban oo maalmo gudahood uu isku rejist gareeyo inaan u samayno arrintaa waxaa gacan naga siiyey eh, world banka eh, waxaana eh, fulinteeda ay sameeyey shirkad eh, eh, eh, ganacsiga oo la yidhaha apex halka arrinta kale ee aan ka hadlayay horena hay-adda dhahi ay noo ay- ay farsamo ahaan u hirgelisay usaidkuna uu gacan naga siiyey marka arrimahaas oo dhan waxaan filaynaa inay wiigaga soo socda ay- ay noo dhowaadaan maantase halkan waxaan u joognaa mashruuca hore oo ku saabsan sidii aan u samayn lahayn xafiiskii diiwaan ee ee maalgashiga ee qaranka oo wasaaradda ka tirsan iyo agabkii uu ku qayb uu ku howlgelay oon halkan ee, aan kusoo muujinnay iyo mas-uuliyiintii qaranka u qaabilsaneyd oo qaarkood halkan wasaarado badan baa naga maqan laakiin wasaaradii ugu xagga dhaqaalaha ee, aan filaynay inay ka qayb galaan si wanaagsan bay uga soo qayb galeen wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu